مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر sanad buuxa ayaa ka soo wareegtay markii ay yuhuuddu dishay hogaamiyihii garabka militari ee muqaawamada filistiin maxamed addayb kaasoo muddadii hogaamiyaha ahaa ay yuhuuddu la kulantay weeraro waaweyn oo dhegta dhiigga loogu daray askar iyo saraakiil yuhuuda maxamed addayf oo lagu kunyeeyo abikhaalid waxa uu muqaawamada filistiin ku biiray sannadii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii wuxuuna ka mid ahaa aasaasayaashii garabka militariya ee muqaawamada filistiin ee lagu magacaabo cisudiin alkasaam ilaa uu noqday hogaamiyaha ugu sarreeya ee garabkaasi sannadii laba kun labada waxauna addayf mas-uul ka ahaa in daanta galbeed lagu baahiyo halganka hubaysan ee laga soo horjeeda yuhuudda isagoo hogaamiyey camiliyaad nafuurnimo ah oo ka dhacay gudaha filistiin iyo daanta galbeed kuwaasi oo lagu dilay tobnaan yuhuuda maxamed addayf waxa uu soo kale ahaa hogaamiyaha mas-uulka ka ahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii duufaanta al aksa ee dhacay toddobadii oktoobar ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka isagoona xilligaasi tilmaamay in weerarkani lagu difaacayo masjidul aksa loogana jawaabayo xadgudubyada yuhuudda ay ka mid ahayd aflagaadadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu hormariyey awoodda muqaawamada ay waxsoo saarka gantaalada iyo istaraatiijiyadda godadka dhulka hoostiisa isagoo ku guulaystay inuu garabka militari ee muqaawamada filistiin u bedelo wax u eg ciidan nidaami ah oo ka kooban guutooyin iyo saraayaad kala duwan sirdoonka yuhuudda oo kaashanaya kuwa maraykanka oo tobnaan sano oo xiriir ah ku raad joogay maxamed addayf ayaa kama dambeyntii ku dilay duqayn ay ka fuliyeen galbeedka magaalada kayonis ee koonfurta marinka khaza xilligaasi oo taariikhda miilaadiga ay ku beegneed saddex iyo tobanka julaay ee sanadkii laba kun afar iyo labaatanka soddonkii janaayo ee sanadkii laba kun shan iyo labaatanka abaa cubayda oo afhayeenka muqaawamada filistiin ayaa kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeediyey waxa uu si rasmi a ugu xaqiijiyey geerida maxamed addayfi oo ay weheliyaan dhowr xubnood oo ka tirsan golaha militariga ee muqaawamada filistiin abaa cubayda ayaa xilligaasi sheegay in khaatumada uu helay addayfi iyo raggiisa ay aad ugu faraxsan yihiin dilkuna uu yahay waxay ragga ku go'aan dhankoodana aanay marnaba wax gorgortan ay ka geli doonin halganka ay kaga soo horjeedaan yuhuudda gumaysiga ku haysata dhulka filistiin وبعد إجراء التحقق اللازم واتخاذ كافة التدابير ذات الصلة فإن كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف إلى أبناء شعبنا العظيم وإلى أمتنا ولكل أنصار الحرية والمقاومة في العالم استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف أبو خالد قائد هيئة أركان كتائب القسام yuhuudda ayaa filaysa in halgankii iyo nafurnimadii uu waday maxamed addayf ay soo gabagaboobi doonto kadib dilkiisa balse kadib geeridiisa addayf muqaawamada filistiin waa mid weli wada dagaalka iyo halganka ay kaga hortegayso duulaanka gardarada ee yuhuudda iyadoo aa muqaawamada ee ku tallaabsatay guulo waaweyn oo dhanka meydaaniga ah aysanna wax saamayn ay ku yeelan dilkii maxamed addayf sida uu sheegay taysiir sulaymaan oo saaxiib la ahaa maxamed addayf islamarkaana ka mid ahaa maxaabiistii falastiiniyiinta ay xoreeyeen muqaawamada filistiin kaasoo ay dhowaan waraysi la yeelatay warbaahinta وهذه حقيقة يجب أن نقولها للجميع وأن المقاومين ما زالوا على الأرض يقاتلون وأن القيادة إذا غابت بالاستشهاد أو الاعتقال خلفها من هم يوازوهم ويكملوا الطريق واستشهاد الشيخ أحمد ياسين كان الاحتلال الإسرائيلي وشارون على رأسه يقول إذا ضربت الشيخ أحمد ياسين سوف تضعف الحركة الحركة زادت قوة وفعلت الكثير حتى أخرجونا من داخل السجون في تبادل عام 2011 وكان معنا الأخ يحيى سنوار والكثير من قيادات المقاومة وصلنا إلى مرحلة أن العشرات المقاتلين في كتائب القسام أصبحوا آلافا من المقاتلين يصنعون طوفانا في عام 2023 waxaa dhaba in muqaawamada filistiin ay weli dagaal ku wadaan hogaamiyaasha hadday geeriyoodaan ama la xiro waxaa bedela rag u dhigma oo sii wada dagaalka dilka hogaamiyihii muqaawamada filistiin ee axmed yaasiin waxa uu gumaystaha yuhuuddu u malaynayey inay muqaawamada hubka dhigi doonto balse muqaawamadu waa sii bulaashay gadaashii ilaa ay xabsiga naga soo saareen sannaddii laba kun kow iyo tobanka aniga iyo yaxya sinwar iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan muqaawamada filistiin waxaana intaasi kadib sufuufta muqaawamada filistiin ku soo biiray kumanaan dagaalyahano taasoo suurto gelisay ku dhawaaqista dagaalkii duufaanul aksa abaa cubayda afhayeenka muqaawamada ayaa qoraal uu laba maalin ka hor soo dhigay bartiisa telegaraamka waxa uu ku sheegay in sanad kadib geeridii maxamed adayf ay yuhuuddu ku dhacday darbo ay weligeed ka soo kabsan doonin waxa uu tilmaamay in la mideeyey awooddii ummadda loona sii jeediyey dhinaca qadiyadda filistiin isagoo tilmaamay in raggii uu ka tegay adayf ay sii wadaan dagaalka ayna maalin kasta khasaare dhabarka u saarinayaan gumaystaha yuhuudda qabiil milatari oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in muqaawamada filistiin ay maanta yihiin kuwa gacanta ku dhigay furaha dagaalka ayna awood u leeyihiin inay doortaan goobta iyo goorta ay weerarayaan ciidamada gumaystaha yuhuudda iyagoo si gaar ah uga faa'iidaysanaya meelaha ay ku liitaan ciidamada yuhuudda فبالتالي أنا بتقديري المقاوم الفلسطيني هو الذي يتكيف مع الواقع الميداني والقتالي وهو الذي يستطيع أن يختار سلاحه ويختار هدفه ويختار الفرص يعتمد على قدرتهم على استخدام نقاط قوتهم مقابل نقاط ضعف العدو وعلى قدرتهم على عدم المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي واستهدافه حينما يكون ذلك متاحا وحينما يكون هناك فرصة للانقضاض عليه وايقاع اكبر عدد ممكن من الخسائر وهذا التقدير الميداني bilo kadib geeridii maxamed adayf waxay muqaamada filistiin ku dhawaaqday silsilado camaliyaad ah oo ay ugu magac dareen xijaaratu daawuud kuwaasoo isugu jiray kamaa-ino weeraro toos ah iyo qaraxyo iyadoo muuqbaahyaha muqaawamaduna uu soo bandhigayay muuqaalo itus iyo itaabsi ah oo lagu daawo karo gawaarida gaashaaman ee yuhuudda oo gubanaya الله اكبر الله اكبر يا رب مكنها يا رب يا رب مكنها يا رب هي البطلة عمل فداء جواب باذن الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولعت waxaa ka mid ah kuwa ugu saamaynta badnaa ee dhacay bishan aan ku jirno ee julaay iyo tii ka horraysay weerar qaraxa oo bishii juun ee lasoo dhaafay lala beegsaday gaari ay la socdeen askar yuhuud ah oo marayay magaalada kayonis ee koonfurta marinka khaza waxaana qaraxaasi ku naf waayey sarkaal iyo lix askari halka ay ku dhaawacmeen lix iyo toban kale toddobada askari ee lagu dilay qaraxaasi ayaana laga soo saaray gaariga la beegsaday iyadoo gebi ahaanba uu gubtay jasadkooda bishii juun ee lasoo dhaafay oo keliya waxa uu gumaystaha yuhuuddu qirtay in hal isbuuc gudihiisa looga dilay labaatan askari taasoo ay warbaahinta yuhuuddu ku sheegeen inay ahayd bishii ugu dhimashada badneed ee ciidamadooda tan iyo bilowga sanadkan laba kun shan iyo labaatanka sidoo kale horaantii bishan julaay oo ku dhowaad labaatan askari oo yuhuudda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka mida oo loo dhigay guuto ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku howlanaa qarxinta iyo burburinta guryaha falastiiniinta ee ku yaala magaalada beytulxanuun ee marinka khaza weerarkan ayaana saameyn iyo hadalhan weyn ka dhaliyey warbaahinta yuhuudda iyo midda caalamka maadaama uu soo bandhigay tabardarada iyo itaalxumada ciidamada yuhuudda kuwaasoo in muddaa u gurman waayey askartii kaminka loo dhigay afhayeenka muqaawamada filistiin oo xilligaasi ka hadlay weerarkan yuhuudda lagula eegtay magaalada beytxanuun ayaa sheegay inuu ahaa darbo ku dhacday haybaddii uu sheeganayay ciidamada yuhuudda ee daciifka kuwaasi oo aaggaasi u malaynayay goob nabdoon isagoo markaasi tilmaamay afhayeenka jahwareerkii ciidamada yuhuudda ku qabsaday kamiinkaasi abacubayda ayaa sidoo kale wakhtigaasi tilmaamay in dagaalyahanada muqaawamada filistiin ay dhowaan qarka u saaran yihiin inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis cusub oo ka tirsan askarta gumaystaha yuhuudda taasoo bannaanka keentay in haba yaraatee wax saameyn ah aysan muqaawamada filistiin ku yeelanin dilkii hogaamiyahoodii maxamed adayf iyo kuwii kale maadaama ayba ku hanwan yihiin inay gacanta ku soo dhigaan askar yuhuuda oo nool nin qabiir ku ah dhanka caskariga iyo istaraatiijiyadda oo lagu magacaabo emer ruusan ayaa tilmaamay in khasaarooyinka uu aad ugu sii badanayo sufuufta ciidamada yuhuudda ah ayna muqaawamada la soo baxday istaraatiijiyad iyo xeelado cusub يعني هنالك دلالات ارتفاع الخسائر في صفوف الجيش الاسرائيلي ومرده الى فشل استخباري وتكتيك جديد من قبل المقاومه يعني المقاومه اضافت لقدرتها وادائها ورصدها تماما لطبيعه الجيش الاسرائيلي في مناطق مهمه وفي مناطق مدمره waxaa jiro arrimo ku tusaya inay kor u kaceen khasaarooyin ka gaaray ciidamada yuhuudda waxaana soo wajahay fashil dhanka sirdoonka ah iyadoo muqaawamada filistiin ay la soo baxday taatiko cusub ayna kor u qaaday awooddeeda howlgaladeeda la socodka ciidamada yuhuudda ah iyo inay fahanto dabeecadahooda iyadoo muqaawamada kula loolamayso manaadiiq muhiim ah iyo goobaha burbursan ugu dambayntii guuldarooyinkii ku habsaday ciidamada yuhuudda ah kadib waxaa yuhuudda iyo maraykanku u soo bandhigeen muqaawamada filistiin hindisaha heshiis xabad joojin ah oo soconaya lixdan maalmood kaasoo ay markii dambe aqbashay muqaawamada filistiin waxaana hadda dalka qatar ka socda wadaxaajood ku saabsan heshiiskaasi kaasoo la filayo inuu dhowaan ka hirgalo jidda khaza waafajinta allah ka sokow sugnaanta iyo dhabar adeega shacabka reer filistiin ayay muqaawamada filistiin ku xaqiijisay gulahan sida uu tilmaamay abaacbayda afhayeenka muqaawamada filistiin kaasoo qoraal uu soo dhigay bartiisa telegaraamka ku xusay in adkaysiga dadka reer filistiin iyo geesinimada dagaalyahanadooda wax iska cabintu ay yihiin kuwa qaabeeyey isla egta dagaalka iyo qeexidda astaamaha wejiga xiga